الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم ما بعد إحداها مسائشة سيمدوت أم المدت مد كاملة اختلف السلف سلف كي وإسخلافين في كتابة الحديث حديث قرديسي يسو خلافين fakarihahaa daa'ifatun daa'ifo way karaahiyeystay way nacday wa abaaxahaa daa'ifatun daa'ifana way ibaaxaysatay oo way banaysay labadaasi qowl ah ku sugan ma la qori karaa xadiidka ama lama qoraayo labadaasa ku sugan qole waxay leeyihiin lama qoraayo waa makruuh in la qoro qoladaasdiin waxaa ka mid ah saxaabadii taabiciintaba waayahay qolo labaad waxay leeyihiin waa la qori karaa qoladaasdiin waxaa ka mid ah min asaxaaba wataabiciin intaba laakiin waxaa badan qolada dambe oo ibaaxaysatay oo banaysatay huma kadib ajmacuu culimadii way waxay isku waafageen calaa jawaasiha jawaazi kitaabati alxadiid way xadiidkii qoraalkiisii qoraalkaas banaanashadiisii dusheed ayay isku waafageen isku raaceen markii dambe markii dambe waa la isku raaceen idan khilaafkii waa dhammaaday markii dambe waa zuulay waxaa dhacday in laisku waafagay in la qori karo qorita qoraalkiisii qoraalkiisii u banaan yahay axaadiistu uma kadib ajmacuu culimadii way iswaafageen calaa jawaasiha kitaabadii banaanaashadeedii wa jaa-a waxaa yimid fi libaaxati ibaaxada dhexdeeda iyo wanahyi nahyiga dhacdiisii xadiithaani laba xadiid ayaa ku yimaadeen mid sheegaayo in la qori karo midna diidaayo in la qoraayo labadaas xadiid ayaa soo arooreen mid waxaa soo saaray imaamu muslim min xadiid abi saciid alkhudri inuu nabigu dhahay calayhi salaatu wasalaam laa taktubu canii shayan ila alqur'aan waman kataba canii shay-an gayra alqur'aani falyamxu xadiidkaasi waa diidayaa nahyigii waa madku banaynayaan waa kii bukhaari muslim soo saareen muttafaqa ahaa oo nebigu inuu dhahay sala allahu alayh wasalama uktubuu liabi shaahin uktubuu liabi shaahin labadaasi xadiidka kusoo aroortay labadan keligeedu ma aha axaadiid kale oo in la qori karo tusinayso farac badan ayaa kusoo aroortay kan xadiidkan keligiisii ma aha dhe axaadiid kale farac badan ayaa kusoo aroortay sheegaayo musanifka mashaarixiga hoos sheegaayo qaarkood waa saxiix wax yar mooyaane idan markii dambe waa laisku waafaqay inuu la qori karo waxyaabaha lagu jamcinayo labadan xadiidna qaar ka mid a isagaa sheegaya musanifka raxmatullah aley fiiri fal idnu hadaba ishan waraa marka waxyaabihii lagu jamciy lagu jamcinayo maadaama labadaasi xadiid laba saxiix ay yihiin labadina xukunkoodii sidaas mid kasta tusiinayo midka kale inuu kasoo horjeedo loo malaynaayo waa ahaa waaye sidii lagu jamcin lahaa laabudda laba xadiid ama laba daliil haddii loo maleeyo inay iska hor imaadaan tacaarud ka dhexeeyo waxaa la raadinayaa turuquljamci waxyaabihii lagu jamcin lahaa labadaasi xadiid ayaga sida xaqiiq ahaan iskama hor imaanayaan laakiin dadka daahir muuq oo dadka fiiriintoodii iyo aragtadoodii ayaa laga yaabaa inuu u muuqato labadan daliil inay iska hor imaadeen haddii saas u muuqatona waa la jamcinayaa hadda faal idinu idinka oo xadiidkii idinka tusinaayo oo in kitaab xadiidkii la qoro liman ayaa u sugnaaday khiifa nisyaanuhu loo baqay ilowgiis inuu ilaawo qof allaal qofkii xadiidkii inuu ilaawo looga cabsado maxaa loo fasaxay inuu qoro xadiidkaasi qorto si asiga aan u ilaawin aan u xafido aan u ilaawin isaga marka xadiidka banaynaayo loola jeedaa idan qof allaal qofka inuu xadiidkii ilaawo laga baqo ayaa loo fasaxay kaasaa xadiidka banaynaya lagu wajahay wanahyu nahyigana liman qof ayaa usugnaaday amina ka aamin noqday e ilowgaasi wakiifa looga baqay ibtikaaluhu tala saarashadiisii ictimaadkiisii looga baqay kitaabada nahyigana waxaa usugnaaday qofkii ka aamin noqday inuu xadiidkii ilaawo ka aamin ah oo looga baqaayo haddii oo qorana qoraalkaasi ictimaadayo looga baqaayo kaas ayaa nahyigana lagu ximbaarayaa idan nahyiga muxuu khaas ku yahay ninkii xaafid ah oo looga baqaayo haddana inuu itikaalo waayo kaasi ayaa nahyigana ku wajahan yahay nahyigana ku wajahan yahay noocyaal oo ka mid ah jamca lagu jamcina labadaasi hadii waaye oo masunaha nebiga waa diiday xiina waqtigii oo khiifa laga baqay ikhtilaaduhu ikhtilaadu alxadiidi xadiidkii inuu ku dheexmo bilqur'aani xadiidki iyo qur-aanka inay isku dhex dheexmaan markii laga baqay ee nebigu diiday nebiga hee markaasuu diiday wa adina waa idmay nebigii xiina waqtigii umina laga aamin noqday kaas inay isku darsamaan markii laga aamin noqdayna nebigu waa fasaxay jamca waa isagana saasay ka mid ah labadaas hadiisii lagu jamcinaayo ka mid ah qeybo kalena imaam suyuuti ayuu hoosa ku sheegayaa sii fiirso hadda korna waa soo marnay idan markii hore ee in la yihahdo hadda wuxuu sheegay saddex jamco ee meesha ku muuqdo mar inuu ku yahay nahyiga qofkii xaafid ah inuu ilaawona ka aamin ah loogana baqaayo inuu tal saarto ayaa nahyiga khaas ku yahay qofkii allaal qofkii looga baqaa inuu ilaawana in loo fasaxay iyo nahyigaas inuu ahaayay markii laga baqay xadiidta iyo ee qur-aanka inay isku dheexmaan nahyigii saasuu kusoo arooray markii laga aamin noqdayna in la fasaxay midka saddexaadna waa markii hore waa la nahyiyey markii dambena waa la fasaxay waa la nasakhay waa la fasaxay markii la fasaxay marka muxuu noqday gadaal kii hore muxuu noqday mansuuq kan dambena naasiku noqday sidaas ayaa ijmaacna ku dhacay markii dambe sidaas ayaa sawaabsan marka in la yidhaahdo markii hore way jirtay laakiin waa la nasakheeyey in la yidhaahdo uma kadib calaa kikaatibihi kaatib alxadiidi xadiidka kii qoraayay dushiisii waxaa waajib ku ah sarfu lhimmati qasadka iyo himada inuu leexiyo ilaa dabdihi wa taxqiiqihi u leexiyo waay uma kadib calaa kaatibihi kaatib alxadiid markii lasoo ogaaday in la qori karo laga soo hadlay la qoraayo xaadiista wuxuu rabaa marka qofkii qoraayo waxaa la rabaa dabdigii inuu ku dadaalo taxqiiqa xadiidka inuu ku dadaalo ayaa la rabaa saas waajib inay ku tahay ayuu rabaa meesha inuu ku sheego haddan fiir uma kadib calaa kaatibihi kaatib alxadiid xadiidka midka qoraayo dushiisa waxaa waajib ku ah calaa maxay tusinaysaa me alfaad alwujuub uma kadib calaa kaatibihi kaatib alxadiid xadiidkii qoraayo dushiisa waxaa waajib ku ah sarfu lhimmati himada inuu leexiyo himada iyo qasadkii dadaalka inuu leexiyo ilaa dabdihi dabd alxadiidi xadiidkii dabdintiisi xaggiisa u leexiyo wa taxqiiqi taxqiiq alxadiidi xadiidkii xaqiijintiisi waa shaklan xagga shakal ahaan xaraka ahaan wa nadqan xagga dhibac ahaan waa shaklan xagga xaraka ahaan waa xarakada xarakeynayo shaqalaayo xaggiisii asaga u leexdo waa iyo wana wa naqdan iyo xagga dhibac ahaan waa dhibac ahaan inuu dhibciyo dhibic ahaan inuu dhibciyo oo si u kala saaro ya-da iyo ba-da iyo ta-da iyo ta-da iyo jiimka iyo xada iyo khada iyo siimka iyo shiin siinka iyo shiinka waxyaabahaasi inuu ku kala saaro dhibcooyinka waa shaqalkana waa xarako way koordhig iyo hoos dhig iyo god iyo reebma sukuun iyo waxyaabahaas ayaa laga wadaa inuu ku sameeyo waa yuammanu yuammanu labsu waay yuammanu lagaga aamin noqonayo allabsu isku dheh mid waay yu'amanu jamiican allabsu sida uu leeyahay waay ninkii macahuma dheh yu'amanu macahuma allabsu waay yu'amanu laga aamin noqonayo macahuma labadoodiiba ee labadee shakliga iyo naqdi labadaba allabsu isku dheh mid si looga aamin noqdo kan iyo inuu kan ku darsamo inuu kan iyo kan isku dhexmo inuu isku ekaado si loo kala saaro darteed inuu ku dadaalo shakligaasi iyo naqdigaasi ayaa waajib ku ah daalib alxadiidku lagama maarmaayo uma kadib qiila waxaa la yidhaahday inamaa an kalamaana yushkilu waa shaklinayaa almushkila kii mushkilkin waa shaklinayaa waay daalibki uma kadib qiila waxaa la yidhahday inamaa an kalamaane yushkilu waa shaklinayaa daalibulxadiidki ama kaatib alxadiidkii almushkila waay kii ishkaal galay moo keligiisii ayuu shaklinayaa kii ishkaal aanaan ku jirna ma shaklinaayo waay mar walba wax allaala wixii qoraayo inuu shakliyo ma ahay dhehna hee kii ishkaal hadhow ku imaanayo in laisku dhexmo laga absanaayo mushkil noqonaayo kaas keligiis ayaa shaklinayaa laakiin wixii kaas ka soo haray ma shaklinaayo saasna waa la yidhahdeba uma kadib qiila waxaa la yidhahda inamaa ankalamahana yushkilu huwa ama yushakilu wa waa shaklinayaa kaatib alxadiidkii almushkila mushkilkii ayuu shaklinayaa wanuqila waxaa laga soo guuriyey can ahli lcilmi ahlulcilmiga xaggooda karaahiyat alicjaami ama karaahiyat licjaami wanuqila waa lasoo raray can ahli lcilmi ahlulcilmiga xaggooda waxaa laga soo raray raray karaahiyat licjaam icjaam kahashadiisii icjaam waxaa laga wadaa annutqu way dhibac karaahiyat licjaami dhibcidii karaahiyadeedii iyo kahashadeedii ayaa laga soo naqliyey iwalcraabi icraabkii icraabkan waa shakalku way iwalcraabi icraabkii kahashadiis ayaa laga soo guuriyey ilaa fi lmultabisi mooyaane waay kii isku dheexmo mooyaane kii isku dheexmay la dhibcinayaa kii isku dheexmayaa la icraabayaa shaqal lagu dhajinayaa laakiin kii aan isku dheexmaynin lama taabanaayo ayay dhaheen laga soo naqliyey laga soo naqliyey waay wa qiila waxaa la yidhahda yushkilu waa yushkilu waa shakilayaa waa shakilayaa aljamiica dhammaanba way yushkilu huwa kaatib alxadiidi waa wuxuu shakilayaa aljamiica dhammaan buway dhammaantee kii iltibaas looga baqayo iyo kii iltibaasaan looga baqaynin labadaba waa la shakli waa shaklinayaa ninkani oo aalib alxadiidka ah ninkani oo aalib alxadiidka ah waxaa laga yaaba waxaa ka dhalato haddii lama yidhaahdo shakalka lama lama ictibaarinayo la yidhaahdo waxaa ka imaanayaa iltibaasa ka imaanaya naftarkiisiiba iltibaasa ka imaanayaa naftarkiisii iyo haddii dhibaca naftarkiisii iltibaas waa ka imaanayaa mar walba marka waxaa fiican in dhammaan shakligiisi iyo icjaamkiisi iyo icraabtiisiiba inuu ku dadaalo waayo sidaa daraadeed waxaa ka dhalatay icraabta qaar ka mid ah xukun isbedel ah ayoo ka dhashayba sidii xadiidkii nabiga alayhi salaatu salaam dhahay dakaatu ljaniini dakaatu ummihi oo kale sida shaarix soo naqlinayo dakaatu ljaniini dakaatu ummihi xadiidkaasi waa lasu khilaafay icraabtiisi qaar culimada waxay ku sameeyeen sida hadda u qoran tahay aan u arag u akrinay oo dakaatu ljaniini dakaatu ummihi dakaatu ummihi lasu khilaafsan yahay jumhuur lculama muxadisiin waxay leeyihiin dakaatu waa la rafcinaya waa la rafcinaya waay macnaha markaas muxuu noqonayaa dakaatu ljaniini urjiifi gowracigiisii dakaatu ummihi hooyadiisii gowracigiis waayo haddii hooyadiisii la gowraco asigna coloosha ku jiro wuxuu ku gowracsan yahay hooyadiisii gowraceeda hooyadiisii gowraceeda ayaa gowrac u ah ilaa haddii nolol xayaato mustaqira ku sugan yahay la soo baxo mooyaane jumhuur culamaai muxadisiina saasay u xarakeeyeen qolada kamida qolo kamid a kale culamada gaar ahaan xanafiyada ee waxay rajaxeen dakata waa la nasbinaya dakaatu ljaniini dakata ummihi markaas waxay leeyihiin waxa meesha ku jiro mansuubun binasci alkhaafidi wax la yidhahdo ayaa ku jira leeyihiin dakaatu ljaniini uurjiibkii gowraciisii ee dakaatu dakaata ummihi ka dakaati ummihi waay hooyadiisii sidii loo gowracaya oo kale waay hooyadiis gawracgeeda kuma xulna hee sidii hooyadiisii la gawracaya ee asigna loo gawracaya hooyadiis haddii aan la gawracin ma la cuni karaa maya asigna haddii aan la gawracin lama cuni karo leeyahay mar walba sidii hooyadiisii gawracgeeda loo ictibaarinaya asigna gawriciisii loo ictibaarinaya in la gawraco la-aan lama cuni karoay dhaheen idan marka xarakadaasi sababteeda waxaa iltibaasi ka dhash ka imaaday in waxa laga yaaba xukun dhan isbedelo soo ma idan in la xarakeeyo waa muhiimka jiddan ah ogala yashkilu ljamiic athaaniyatu masalada labaad yambagii waxaa haboon an yakuuna inuu ahaado ictinaauhu ictinaau katib alxadiid xadiidka kii qoraayay ku dadaalkiisii ayaa haboon bidabti lmultabisi kii isku dheexmaayay dabdintiisii ku dadaalo kaasoo min alasmaai asmaada ka mid a akara in badan in badan waxaa laga rabaa ninka katibulxadiidka ah asmaada magacyaasha rijaashu dabdigoodii si gaar ahaan inuu ugu dadaalo cinaayo u siiyo ayaa haboon yambagi athaaniyatu masalada labaad yambagii waxaa haboon an yakuuna inuu ahaado ictinaauhu kaatibkii dadaalkiisii iyo qasadkiisii inuu ahaado cinaayadiisii inay ahaato bidabdi lmultabisi midka isku dhex midka isku dheeximaayo isku dhex darsamaayo dabdintiisii waay kaasoo min alasmaai asmaada ah akara in badan akar in badan kaasoo asmaada kamid ah inuusan dabdigiisii cinaayo gaar ah uu siiyo waaye dabdigiisii cinaayo gaar ah uu siiyo saarixuu leeyahay fainaha laa tustadraku bilmacna maxaa yeelay asmaada macno laguma heleelo fainaha asmaadaasi laa tustadrak lama heleelaayo bilmacnaa macna laguma garan karo walaa yustadalu calayha bimaa qablu walaa bacd wixii ayaga ka horeeyin looma daraysan karo wixii ka dambeyn looma daraysan karo ee marka qiyaas ma laha go-on laakiin waxay ku xiran tahay bilxifdi waldabdi bes xifdigaasa lagu kala garanayaa dabdigaasa lagu kala garanayaa inta badan inuu ku dadaalo marka kuwaasi dabdintoosi si aqalad aan ka dhicin asmaada inta badan asmaayaa dadka ku qaldamaan hataa xufaad wax badan waxay ku qaldamayaan asmaada waay idan asmaadaasi in la xafido mooyaane qiyaas kale aan ku suuroobaynin wixii ka horeeyey wixii ka dambeeyay aan lagu kala garanaynin e dan idan inuu ku dadaalo oo gaar ahaan si fiican ugu dadaalo waaye ayuu leeyahay raxmat ullahi caleyh wayustaxabu waxaa loo sunayaa dabtu lmushkili mushkilkii dabdintiisii way fii nafsi lkitaabi kitaabka dhexdiisii hee lagu dabdiyo waay markii qofka kitaabka qoraayo xadiidka qoraayo kitaabadaasi naftirkeed inuu ku dabdiyo waayo wixii mushkil ah wixii mushkil ah inuu dabdiyo waayo wayustaxabu dabtu lmushkili mushkilkii dabdintiisa ayaa la sunaynayaa fii nafsi lkitaabi kitaabka nafsidiis dhexdeeda waay wa katabahu waa qorayaa qaatibkii mushkilkii iyo qorayaa madbuutan haaluu yahay mid la dabdiyay waadixan haaluu yahay mid cad waay fi lxaashiyati xaashiyada dhexdeeda lagu dabdiyey lagu cadeeyey waay xaashiyada waxay ula jeedaa haamishida gaararka geesaha haamish ayuu ula jeedaa haamishka geesaha darfaha dhiniyaasha ayuu ula jeedaa inuu ku dabdiyo kusii faahfaahiyo waay qubaalatahu qaabilkiisii kelimadaas mushkilka meesha yaallo meel qaabilkeeda ah ayuu kusii faahfaahinayaa sidii loola jeedo mushkilkaasi almuraadu kada kada kada ayuu oranayaa bitaxtaaniya alfawqiya waxyaabahaasu ku dardaraya meeshaasu kusii cadaynaya sidii loola jeedo waay mushkilkaasi intaas dhan waxaa la diidaya qalad inuu dhaco darteedi waay qubaalatahu ama qibaalatahu qaabilkiisii waay mushkilkaas qaabilkiisii ku cadeeyo haashimida ku toosan ama xaashiyada ku toosan ayuu ku calaamadaynaya meeshaasi ku waadixinayaa wayustaxabu waxaa la sunayaa taxqiiqu lkhati khadka in laska qoraalka in laska xaqiijiyo waayo ayaa la sunaynayaa duuna mashqihi duuna mashqihi waay deg deg la-aan deg degiisii la-aan iyo wa tacliiqihi tacliiqiisii la-aanteeda waay wayustaxabu waxaa la sunayaa taxqiiqu lkhati khadkii taxqiijintiisii in laiska xaqiijiyo si degan oo tartiib ah loo qoro waayo duuna mashqihi mashqi lkhati khadkii dedejintiisii la-aanteed iyo wa tacliiqihi tacliiqi lkhati khadkii tacliiqintiisii iyo geesudhigiisii la-aanteedii waay si degdeg deganoo tartiib ah inuusan u akriyo ee uu qoro waay markii qoraayo waay Eh, mashqihi mashaqatin ah mashqatin ayna qoramaya min mashqatin iyadana dhibma ma laha laakin mashq ama mashqihi hadda waxaa loo celinayaa khadkii mashqihi ayaa ku fiican tahay waayahay sida hoosba kasoo naqlinayo imaam sayuudi ibnu qutayba qaala cumar ibn khataab wuxuu dhahay uu leeyahay sharu lkitaabati almashqu sharu lkitaabati qoraalkan ugu sharka badan almashqu waay wa sharu lqira'atina alhad alhadramatu waay buubsiisa dadejis waay wa ajwadu lkhati qoraalkan ugu wanaaga badan hee abyanuhu intahaa walmashqu waxaa waaye surcat lkitaabati waay mashqu waxaa waaye surcatulkitaaba qoraalka la dadejiyey laga wadaa idan isun inuusan dadejinin waay haddii maraasa dadejinaya waa waxba isku dardaraya soo maha waxna waa ka tagaya hadhow marka tacliiq ugu soo laabto oo inta waxbaa ka tagtay oo tan waxbaa saas loolama jeedo oo meeshaasi ku qoro hadhow gadaal inuu ka soo laabto lama rabo si tartiiba markii hore inuu qoro la rabaa aan isku dardarsanayn aan isku xidhiidhin oo kala dhigdhigin markii hore inuu qoro haddii laakiin waa boobsi waa boobsina uu yidhaahdo in wax ka taga ayaa laga yaabaa qalad wax uu qoro ayaa laga yaabaa hadhow markii uu soo laabto ee taqiil tacliiqiyo waxyaabahaasi uu soo laabto sidaasaa la diidaya waa laga fiican yahay waay waa banaan tahay laakiin inuu taa meeshii wax laga tagay wax ka dhaceen in tacliiq loo sameeyo laakiin markii horeba inuu si fiican u qoro ayaa u haboon u sunna u leeyahay wa yukrahu waa la nacyaa qof kasta marka wax qoranaya sidaas waa laga rabaa khad wanaagsan iyo si tartiiba u qoro kala dhigdhigan waa la rabo mar walbo faa-ida haddaad qoranayso xadiis haddaad qoranayso wax kasta haddaad qoranayso qoraalkaada in wax la rabaa si fiican u kala dhigdhigan yahay wayukrahu waa la nacya tadqiiquhu tadqiiqu lkhati khadkii yaryarayntiisii waayo in la yaryareeyo ilaa min cudurin cudurdaar hadduu jiro mooyaane waayo cudur hadduu jiro mooyaane waxaa la nacya inuu qoraalka isaga si khadiisii u yaryareeyo cudurka maxaa ka mid a cudurdaarka marka ka dayqi lwaraqi warqadii ciriirnimadeeda oo kale waayo warqadii ciriirnimadeeda ama yaraanteeda warqadaa ku yar isaga muxuu rabaa wax badan inuu qoro warqadan waa yar tahay ama warqadaasi warqadaasi ciriirnimada ama yaraanteeda waxay tusi waxaa laga yaabaa inuu warqado badan baan iibsan karin ninkani warqadaha qaali ay yihiin warqadaba lacagteeda ku badan tahay dhowr warqado inuu soo gado lacag baan u haynin laga yaabaa hal warqado keligeeda inuu marka wax badan axaadiista ku qorto daruurada kamid tahay taasi tadqiiqaasi yaryaraynta haddii waxaa tashkiil waa tashkiilis farshiilid waa in la shiilo laisku dhadhaweeyo oo zaaid laisku dhayo tashkiil iyo wa takfiifihi wa takfiifihi oo kale waay fududayn darteed waay lilxamli liajli lxamli loo fududaynayo fi lsafari waay ninkan wuxuu rabaa safar inuu aado kutubtiina ma qaadan karo e hal warqada dheera soo la soo baxaya axaadiis farac badan ana ku guursanaya marka waa isku laablaaba jeebkiisu gashanaya meel fog u ujeedaa ishaas wuxuu rabaa marka rixla waxaasuu qaadanayaa sidaas darteeda marka safarkaas u jeeda waay iyo wanaxwihi wixii la midka ah ayaa loo daruur ahaan oo taas waa la banaynaya laakiin asalka waa inuusan tadqiiqan ku sameynin farta waayo tadqiiq inuusan ku sameynin ilaa laakiin cudurdaar hadduu jiro waa gaarkeed wayanbagii waxaa haboon dabdu lxuruufi xuruufta dabdinteeda ayaa haboon xuruuftaasoo almuhmalati la dhibic tiray dhibic la-aan ah in la dabdiyo ayaa haboon way wayanbagii waxaa haboon dabdu lxuruufi xuruufta dabdinteeda xuruuftaasoo almuhmalati muhmala ah muhmala waxaa waay la dhibici tiray waay dhibic la-aan ah in dadabdiyo ayaa haboon way see marka loo dabdinayaa dhowr qiibado meeshuu rabaa inuu sheego marka shan nooc ayuu rabaa meeshan inuu sheego qaabkii loo dabdinayay xuruuftaasoo muhmalada ah qiila waxaa la yidhi yujcalu waaa waa la yeelayaa taxta daal daal daal hoostiisii yujcalu waaa la yeelay waxaa la yeelayaa taxta daari daalka hoostiisii waalraa-i iyo ra-da hoosteeda wasiini iyo siinka hoostiisa wasaadi iyo saadka hoostiisa waai iyo dada hoosteeda walcayn iyo caynka hoostiisii hee annutqu ayaa la yeelaya dhibaca yajcalu naaibkeeda laga dhiga alatii nudqadaasoo fawqa nadaa'irihaa muhmaladaasi nadaa'irkeeda korkeeda saaran daal maxaa nadiir u ah daal daal waa dhibcisan yahay soo maa xagee ka dhibcisan yahay kor asaga markii daalkii dhibicii kor laga saaraayo ee asaga daalkii hadii la rabo maxaa laga saarayaa hoosa laga saara maxaa dhacay daal ma aha waay e daal waay inuu daal yahay saa lagu ogyahay hoosa ka dhibcisan yahay hoosa dhibici ka saaran tahay ra maxaa nadiirkeeda ah zay soo ma zay xagee ka dhibcisan tahay ayadana xagee laga saaraa ra-da hoos way sin maxaa nadiirkiisii ah shin xagee laga dhibciysina kor shin soo maha ayadana kana haddii sin yahayn xagee laga dhibcina hoos way saad maxaa nadiir u ah daad xagee laga dhibcinaya daad kor asagana xagee laga saaraa hoos way da maxaa nadiir u ah da sidaas way cayna ayna wahal majaraa saas wa muhmal haddaad aragto marka xarafkii nadiirkiisi ah wixii dusha laga saarayaa hoos laga saara ilaa laakiin waxaa khilaaf ka taagan yahay xa xa a iskulaasan yahin dhama haye xa nadiirkeeda maxaa waay jimiyo kha waay kha haddii nadiirkeeda la yihahdo haddii hoosa xadi wixii kha saarnaa ayaa hoos laga saara marki la yihahdo haddina maxay noqonaysaa jim waay waayahay nadiirkeeda jim waaya wixii oo jim hoos ka saarnay kora laga saara dila maxay noqonaysaa haddina kha ayada sideeda loo daynaya dheh bes taas mooyaanta kale laba nadiiray leedahay laba nadiir haddii mar leedahay meel lagaga fakanayo malaha mid kale hadii la saaro midka kale adina shiibahaysaa sidaa daraadeed waxaa waay sidaada loo daynaya dhahay taas wixii kusoo horay taas waa la yidhahday qowl waay waqiila haddana waxaa la yidhi kale fawqahaa fawqal muhmalaati muhmalaadkii dushooda ayaa waxaa la yeelayaa ka qulaamati dufuri cidiyaha wixii la iska jaray wa mudtajicatan haalay tahay mid jiifto calaa qafaahaa jeegadeeda dusheeda ku jiifto waay cidiyaha markii laisku jaro cidi dheer haddii la jiro midda la jaray say og tahay sidii bil oo kale soo maa sidii bil oo kale waay idan marka xarafkan muhmalka ah hoostiisa waxaa la saaraya ciddaas laiska jaray oo dhabarka lugunteeda qoor dhulka loo saaray oo kor u jeeda oo kale hoos laga saara sidii bishii oo kale idan kelimad kastoo bil hoos ka saaran tahay waa muhmal sidaasaa loo fiirinay lahay marka o sidaasi ee laga wadaa oo qiila yujcalu fawqahaa fawqa lmuhmalaati ka qulaamati adufuri qulaama hoos maam sheegaya muhmalaat almadkuur suuratu hilaalin waay bishii o kale soo maa marka cid markii laiska jiro iyo bishina he ayada bilow markay tahay yaa isku egin soo maha sidaasa laga wada marka calaamadaas hoos laga saaro fawqahaa waqiila waxaa la yidhahdee yujcalu waxaa la yeelayaa fawqahaa muhmalaadkii dushooda ayaa waxaa la yeelayaa ka qulaasati dufuri cidiyihii laiska jaray oo kale oo mudajicatan jiif jiifto calaa qafaha luqunteedii ama jeegadeeda dusheeda ku jiifto oo dhulka la dhigay labada laba waay suuro labaad ama calaamad labaad lagu garanaya saddex waqiila waxaa la yidhi taxta hoosteeda xarfun xarafa la saaray xarafkaasoo sagiirun yar oo xarafkaasoo miluha ayada oo kale ah xaraf kastoo muhmal ah si loo garto inuu muhmal yahay waxaa dushiisa lisaara xaraf yar oo ayada oo kale ah ra haddii meesha loo qoro muhmal dusheed maaa la saara ra yar siin haddii la qoro dushiis maaa la saara siin yar saad saad yar da da da yar waay cayn cayn yar maxaa laga saas loo yeelaya inuu muhmal yahay ayaa lagu garanaa sidaas sidaas way qol saddexaad waqi wa fii bacdi kutubi waxaa ku sugan kutubtaasoo qadiimati hore fawqahaa dusheeda khatun ayaa ku sugan khadkaasoo sagiirun oo yar waay khad yar ayaa dusha laga saarayaa noocka sidii xarako oo kale kordhig oo kale kordhig oo kale dusha laga saaraya xaraf kasta oo muhmala dushiisi waxaa la saarayaa xarig yar oo sidii shaqal hal shaqal oo kale dusha laga saaraya shakal walaaya wax yar dheer kaasa marka maxaa loo malay maxaa la leeyahay muhmal wey xaraf alla xarafkii oo khadkaasi yar oo dusha ka saaran yahay maxaa la leeyahay waa muhmal wey mid afa- suurad afaraad wey wa fii bacdihaa waxaa ku sugan taxtaha hamza xaraf kastoo muhmal ah hoostiisii hee hamza ayaa la saarayaa alaama lagu garanayo idin suure shanaad waa imisa suur marka shanta mid allaala midii aada rabtid ayaa samaynaysaa laakiin waa udhib badan tan oo khadka yar dusha kor laga saarayo maxaa loo malaynayaa xaraka inay tahay dad badan ku qaldameenba dad badan ayaa haraka u maleeyeen oo ku akriyeenba oo ku akriyeenba halasku gaareen ayib walaa yanbagii ma haboona an yasdarixa inuu isdilaax samaysto kaatibkii maca nafsihi nafsidiisii macageeda bis- biramzin waay ishaaro iyo rumuus inuu keligiisii isdilaax ku samaysto ma habboona waay oo laa yacrifuhu nnaasu dadka aan garanaynin isdilaax gaar ah rumuus gaar ah calaamad gaar ah inuu keligiisu samaysto dadka kalena aan aqoonin ee ma ma fiicna ma habboona maxaa dhacay waa lagu wareeraya muxuu ulajeeda lahaa wix ulajeeda lama yaqaano saasaa la diida marka ilan kitaab markii la qoraayo keligaada ma qoranaysid maxno in lagu intifaaco waayo dadka si eg isga- oo gaaraan oo ka faa'idaystaan darteedana waa loo qorayaa adiga ilaahay ugu dhawaanaysa in laga faa'idaystona u qoraysaa dad kale muslimiinta ku intifaacayaan intifaac looga talagalay haddii marka laga wareerayo waxa la- aan la fahmaynu noqdo saas loogama talagal soo maa inaan isdhexa gaara keligiisi yaqaano inuusan ku samaynin waay walaa yanbagii ma haboona an yasdarixa inuu isdilaaxu samaysto maca nafsihi nafsidiis macigiisi biramzin ishaaro laa yacrifu aan garanaynin annaasa dad annaasu dadku waayo wain facala haddii uu sameeyo la-al arrintaasi uu sameeyo falyubayin ha caddeeyo fii awali lkitaabi awaakhirihi muraadahu saas la rabaa muqadimadu ama tamhiidka ayuu ku sheegayaa haddii saas kitaabkaasi camalii fi lkitaabi inta badan waa la arkay soo maha camalii fi lkitaabi saasi saas haddaad saas aragto saasa ula jeeda haddaad saas aragto saasa ula jeeda ayuu dhahaya gogosha ku sheegaya ama kitaabka markii dhama- dhameeyo afarkiisii ayuu ku sheegayaa marka wixii haddii meesha naga- lagaga wareero marka waxaa loo laabanaya gogosha ama kitaabka akhirkiisii waa la fiirinayaa ee saas eh haddii yidhahdo saasaa ula jeedaa istilahaas marka waa caddaanayaan laakiin gogolna kuma qoraayo kitaabka awelkiisa iyo akhirkiisa marna kuma qoraayo dad kale yaqaanana malaha keligiisa istilaha samaysay dejisay uu tahay xagee loo faraaca marka maya sidaas u jeeda wain facala haddii uu sameeyona falyubayina caddeeyo fii awali lkitaabi kitaabka awelkiisa ku caddeeyo aw masaakhiri akhiri lkitaabi kitaabka akhirkiisa ku caddeeyo muraadahu ujeedkiisii wain yactaniya huwa kaatib lxadiidka inuu qasdo waayo oo ku dadaalo bidabdi mukhtalifi riwaayaati riwaayooyinka kala duwanaantoodii inuusa dabdintooda ku dadaalo waayo iyo watamyiiziha tamyiizi riwaayaati riwaayaada kala sociddoodii waayo inuu riwaayaadka u kala soco kitaabkaas uu qoraayo riwaayo riwaayo waxay ku kala duwan yihiin inuu sheego waxay ku kala gaaban yihiin inuu sheego inuu kala soco oo isu khilaafsan inuu caddeeyo waa la rabaa oo fa yajcala uu yeelo kitaabahu kitaabkiisii calaa riwaayatin hal riwaayo dusheeda kitaabkiisii hal riwaayo ee inuu ku wuriyo waayo hal riwaayo u badnaado riwaayaadka kale marka riwaayaad si khilaafsan ama ka siyaadsan ama ka nuqsaansan si gaara u sheego asag laakiin riwaayo asalkiisi hal riwaayo la yaqaano macruufa inuu ku wuriyo waayo fi saxiix bukhaari riwaayada mashhuurku ay tahay waayo fi saxiix bukhaari ya ها في رواية الفرابري كذا يا مشهور أو عامسن وبلان واي إن لغوريو واي سيدا سوكل واي هالرواية هي إنو سا كتاب كيسي كدول ديسو روايات كلام مركا كدوانا إنو عديو وحي ديري لا أغلى تهي وحي ناقص كو تهي وحي كو خلاف سن تهي إنو قارو مركا قارو الشيب واي ثم كدي ما كي هي inuu yeelo ay kitaabkiisii kaana ahaaday fii kayrihaa riwaayadaas keyrkeedii ah oo min ziyaadaatin ziyaadooyin ah uma kadib dheh maa kii o kaana ahaaday fii kayrihaa riwaayadaas keyrkeeda ahaaday min ziyaadaatin ziyaadooyin ah alxaqahaa mid heleeshinaya ayuu ahaanayaa filxaashiyati xaashiyadu ku qora xaashiyadu heleeshinaya waay aw naqsin ama nuqsaan ah aclama waa calaamaynaya calayhi dushiisu calaamaynaya wixii nuqsaan ku jirta dushuu ka calaamaynaya aw khilaafin ah katabahu waa qoraya wixii khilaafan ah waa qoraya waay mucayinan asagoo cayimaayo fii kulli dalika kaas dhammaantiisii man qof cayimaayo rawaa wariyey hu kaas wariyey way bitamaam ismihi magaciisii oo dhamaystiran isagoo sheegay qofkii wariyey way riwaayadaas fulaan ayaa qaba fulaan saas dhahay fulaan saasa ku wariyey nuqsaantaasa ku jirto asaga saasa ku daray saas baa ka tagay inuu sheego way laa raamisan maya mucayanan taas ayaa kasoo horjeeda mucayanan inuu ahaado laa raamisan maya mid ishaaro ah maya ishaaro kuma yeelayo ilaa an yubayina hadduu caddaynaya mooyaane awal alkitaabi kitaabka awalkiis kasoo addeeya mooyaane ishaaradan waxay tahay lama yaqaan muxuu ulijeedaa ladhaha haddii laakin kitaabka awalkiis kasoo sheegay haddii saas ziyaada riwaayo ziyaada haddaan arko saasa dhahaya waxaasa ku calaamadaynaya nambarkaasa u qabanaya ramsigaasi haddii usu sheego sahla markaas ilaa an yubayina hadduu caddeeyo mooyaane awal alkitaabi kitaabka awalkiisi ama saakhira aakhira alkitaabi kitaabka aakhirkiisi ku caddeeya mooyaane waktafaa way ku kaaftoomeen kaiiruuna in badan bitamyiizi kala soocida waxay ku kaaftoomeen ugu kaaftoomeen bixumratin waay asaan calaamad asaan ay saarayaan calaamad asaan ah ayay saarayaan gudud gudud iyo asaan noo dhahay horta gudud iyo asaan ya casaan waa cada borbora gudud isku mid lay saas lay bixubnatin gudud waay ayuu ku soocaya faziyaad waa kala duwan yahay zaaid ah xasan bibi waa laakiin waa isku dhow yihin waxa ziyaadsan guduudka ziyaadsan soo ma isku dhow yihin waayo faziyaadatu ziyaadada tulxaqu waa la heleeshinayaa bixumratin waay guduuda la heleeshinayaa guduud ayaa la heleeshinayaa lagu hoosteeda lagu qora lagu wareejina waay wanaqsu naqsigana yuxawiqu waay yuxawiqu waa qaansiidaynaya qaansiyo qaansiyo maxaa wareejista laga wadaa waa xalqad uu sameynaya waay wanaqsu naqsigana yuxawiqu calayhi dushiisi ayaa ku wareejinaya waay guduudkii ku wareej dushiisa ayuu ku wareejinayaa bixumratin gududa dushiisii kagu wareejinaya dhamaanteed waa soo koobabaya waa soo heerara mubayinan hala adaynayo isma saaxiibihaa ziyaadadaasi qofkii saaxiibkeeda ahaa oo lahaa asagoo maciis sheegayo awal alkitaabi ku sheegayo aw aakhirahu intan dhammaantoodii waa qaabki dadka kitaabka qoraayeen axaadiista qoraayeen kitaabka qoraayeen axaadiista qoraayeen istilaaxaad horey ayaga u samayn jireen oo u badanaayeen waaye laakin haddigana waxaa nagaga fil intaan dhamaantood wixii waa qaran yihin waa qoran yihin waa iska akrinayna soo ma intaas ugu muhiimsan athaalithatu midda saddexaad yanbagii waxaa haboon an yajcala waa inuu yeelo bikulli xadiithayni ee bayna kulli xadiithayni xadiid kasto laba xadiid kasto dhexdoodii daa'ira inuu yeelo waayo athaalithatu masalada saddexaad yanbagii waxaa haboon an yajcala inuu yeelo kaatibkii bayna kulli xadiithayni laba xadiid kasto dhexdoodii daairatan daair waay nuqila waa la soo guuriyey dalika arrinkaasi can jamaacatina laga soo guuriyey oo min almusanifiina kamid ah wastaxaba alkhatiibu khatiib waa suneey waa istixbaabsaday an takuuna inay ahaato daa'iradaasi guflan mid hee maran dhexdeedii banaan waay fa idaa qaabala kaatibkii markii qaabiliyo naqata waa dhibcinayaa wasadahaa dhexdeeda ayuu dhibcinayaa muxuu yeelayaa si wixii isaga qaab muqaabileeyey iyo wixii sigaa muqaabilenin u kala garto meesha u joogo waay qaarkood dhowr jeer ayay sameynayaan hal mar hore hal mar haddii ay muqaabilo ku sameeyaan waa dhammaan dhexdooda ka dhibcinayaan mar labaad haddii kusoo celiyaan haddana dhibaca labaada ku darayaan mar saddexaadna dhibaca kale saasa ku wadayaan qaarkood qaarkood saasay ku wadayaan waay wayukrahu waxaa la kahanayaa fii mithli cabdillaah cabdillaah oo kale wa cabdiraxmaani iyo cabdiraxmaan ibni fulaan oo kale hee kitaabatu cabd cabd qoraalkeeda la kahanayaa kitaabatu cabdin maxay noqonaysa min ayat laraab dag lafiley kitaabatu ha lafileyha ha naib alfaacil wayukrahu waxaa loo kahanayaa loo karaahiyeysanaya fii mithli cabdillaahi cabdillaahi oo kale iyo cabdiraxmaan ibni fulaan oo kale hee kitaabatu cabdin cabdin qorideedii ayaa la kahanayaa aakhir asadri sadarka aakhirkiisii hee lagu qoro sadarka akhirkiisa xankee waay meesha u dhammaanaya soo maa awalkiisa laga soo bila aakhirkiisa meesha ku egyahay in lagu qoro cabdi maayo wasma llaahi ilaahay magaci- magaciisina maca ibni fulaan ilala ibni fulaan la socdo hee awal alaakhari sadarka kale awalkiis lagu qoro waay cabdi hagee lagu qoray sadarkii hore aakhirkiisii waay Eh, allah ibnu fulan hagee lagu qoray sadarkii labaad olkiisii saas marka ma- ma- ma ma banaana waa makruuh waa xaaraam maxaa dhacay maxaa ka dhalanaya hee kalimo khatar ah maxay noqonaysa macana allah ibnu fulan saasna waa hadal waa khatar waay ma sahlan marka waa la iska ilaalinayaa sidaasuu leeyahay wakada sidaasi oo kale yukrahu waa la nacayaa rasuulu in la yeelo aakhirahu aakhira sadri rasuul hee in la yeelo sadarka aakhirkiisii koowaad wallah sala allahu alayhi waala alihi wasalamana awalahu sadarkee kale awalkiisii la yeelo maxay noqonaysaa marka allahu sala alayhi waala alihi wasalama rasuulkii hagee waay kii kale laga soo tagay sadarkii kale akhirkiisa ku dhamaaday soo maa sadarka awalkiisa markii laga bilaa maxay noqon lahaa eh? rasuulullaahi sala allahu alayhi waala ali wasalam waay wallahi al- wa al- wa allaahina sala alla alayhi wasalamna sadarka awalkiisi awalahu awal sadri la la yeelo sadarka dambe waay rasuulullaahi sala allahu alayhi waala alihi wasalama ayuu ahaa dhammaantiisii markiisa socda soo maha rasuul haddii sadarkii kale aakhirkiisi lagu la- lagu lagu qoray sadarkan dambe awalkiisii marka allaahi sala alla alayhi wasalam lagu qoro maxaa macnihi waa isbedelayaa sidaas waay wakada sidaasi oo kale maa kii asagna waa la kahaday ashbahahu kan la soo sheegay uu shiibahay waay kan la soo sheegay shiibahay maxaa ka dhalanayaa waxyaaba oo ismoodsiiniyo ayuu ka dhalanayaa iyo macna qaldanna kasoo baxaya waay. min almow he himaati iyo min almuhimaati m- ismoodsiiniyaalaha ka dhalanayaa iyo walmustabshicaati xumaan iyo foolxumo ayaa ka dhalanaysa waay shaarix hoos ku leeyahay sida wuxuu leeyahay tusaale ahaan ka an yaktuba qof inuu qoro qaatilu ayuu qoray oo ka ahaatay qaatiludaasi min qowlihi qaatilu bnu safiyata fi nnaar waa xadiid saxiixa nebiga ka sugan qaatil ibnu safiyata fi nnaar ibnu safiya yaa loo dira ma haysaa yaawa zubayr ibnu cawaam axsant waayo zubayr ibnu cawaam waa nabiga dhahay qaatilu s- eh, qaatilu ibnu safiyata fi nnaari hadiidkaasi inuu qoro qaatilu keligeeda qofkii fi aakhiri sadri ku qoro aakhiri sadri hore ku qoro waay hore waayahay wabnu safiyatana fi awalihi sadarka awalkiisi dambe awalkiisi ku qoro markaas muxuu noqonayaa ibnu safiyata fi nnaar waay هذا سؤال كبير ابن صفية في النار ابن صفية نار قلايا ايش معنيه نغنايا سدي هرم على غربه قاتل ابن صفية في النار كي دلي انه نار قلايا جدا سؤال ايو او مصر يكتب انه قرأ فقال فقال ابن قرأ او من قوله النبي هذا الكيسا كيس كهاتي في حديث شارب الخمر فقال عمر عمر روحوا لهاي اخزاه الله الله ذليه ما اكثر maxaa ka badin badin maa yuti yu'taa bihi in asaga la keenaayo asagoo soo cabay khamri darteeda loo keenayo maxaa badiyay uu xadiidkaas xaggiisii ka ahaaday fa qaala inuu qoro aakhirahu hadalkii sadarkii aakhirkiisii wa cumarna ku iyo wixii wamaa bacdahu wixii ka dambeeyna ku qoro awalahu maxay noqonaysa marka cumaru akhzaahu llahu maa akthara maa yu'taa bihi yaa ku dhacay marka habaarkii cumar baa ku dhacay waa halis sidaas oo kale idan ayib idan waxyaabahaasi dhan dhan oo keensanayo muhu ismoodsiintaasi iyo foolxumadaasi in iska ilaaliyo waa sidaasi way wayanbagii waxaa haboon an yuxaafida inuu ilaaliyo kaatibu lxadiidki calaa kitaabati sal- asalaati watasliim asalaad iyo tasliim qordeedii inuu xifdiyo waay calaa rasuuli llaahi sala allahu alayhi waala alihi wasalama rasuulka alle la sal- lagu salinayo la salamaayo inuu xifdinteedii ku dadaalo ayaa haboon maayo qora- qoradeeda ku dadaalo waayo walaa yas-amu kama daalaayo min takraarihi soo noqnoqoshadiisii waayo takraarkaasi sallagii salaamtaasi soo laalaabanayaan kama cajisaayo waayo kama daalaayo walaa yas-amu kama cajisaayo oo kama daalaayo min takraarihi soo noqnoqoshadiisii waa qoraya maxaa dhahay mar walbo faa-iido badana ku jirto ijar badana laga helayaa waman qofkii aqfalahu is-ilowsiyo ka tago xurima waxaa laga hoojinayaa ninkaasi xadan dheef oo cadiiman oo weyn ayaa laga hoojinaya waman aqfala qofkii is-ilowsiyo oo ka tago hoo salligaasi salaamtaasi ee xurima waxaa laga hoojinayaa oo laga qadinayaa xadan dheefa laga qadinaya laga hoojinaya cadiiman oo weyn maxaa yeelay nabiga alayhi salatu salaam waa ammaanay qofkii ku salinaayo ajar badan waa u ballanqaaday ina wla nnaasi bi yowma alqiyaamati aktarum calaya salaatani wixii la midka axaadiis faraha badan ah ka timaaday laakiin xadiidkan kale oo sayuudi imaam sayuudi sheegayo man sallaa calaya fi kitaabin lam tazal ilmalaa'ikatu tastakfiru lahu maadaama ismii fi dalika alkitaab ibn ljawsi fi mawduucaadka ku daray laakiin mawduucaadka sax ma ah laakiin waa daciifun jiddan mawduuc laakiin ma gaarsiisna waa daciif laakiin kaas kan dambe kan hore iyo xadiis farac badan kale ayaa tusinayso in nebiga salligiisii faa-ido badan ay ku jirto ibnu qayim raxmatullahi calayhi ina kitaaba uu ka alifay salliga la ka sheekeynaya maxaa way kitaabkaas jalaaul afhaam waay fawaa-idiis markii talinaya wuxuu ku sheegaya salliga yahay arbaciin oo dhaafsin arbaciin afartan faa-ido inuu leeyahay badanoo sheegayaa ayib walaa yuqayiduhu fiihi walaa yuqayiduhu ma qay walaa yuqayid walaa yuqayadu leh lama qayidayo fiihi fi ma dukira kii la soo sheegay oo salligii salaamtu waayo bimaa kii kuma qayidayo fil asli asalka ku sugan in kaana naaqisan hadduu yahay maxaa laga wadaa haddii kitaab asagoo akrinaayo ama kitaab uu qoraayo yataqayadu ma inoqoran walaa yataqayadu kuma qaydnaana kuma qayidayo kaatib alxadiidkii walaa yataqayadu kuma qayidayo kaatibkii fiihi ay fiimaa dukira kii lasoo sheegay hee bimaa kii kuma qayidayo oo fil asli asalka kusugan asalka xadiidka ama asalka sheekh in kaana hadduu yahay asalka naaqisan waay haddii kitaabkaas wax ka guurinaya ama iska akrinaya oo asalkii sheekha ahaa oo ka tagay salliga iyo salaamtii nebiga ka tagay asiga intaasi keligeed kuma qayidayo intaas kuma gaabsanayo hee waa ku darawa salligii kordeji waana ku dhawaaqayaa waana ku darayaa intaasi asalkii kusugan keli ah kuma gaabsanayo kuma qayidayo intaasi meesha ku qoran keligii akrinaa ma dhahayo waa ka taga salligii ma dhahayo salligii waa ku daraya waana qoraa maxaa yeelay riwaayo maaha kan waa dikri gaara soo maa waa dikri gaara laakiin qofka qoraalkana ka tagi jiray lafdan ku dhihi jiray yaa kaas axmed ibn xambal wakada sidaasi oo kale athanaau ammaan kama tagaayo cala nabiy cala allah ilahay dushiisa ila ammaanayo subxaana nasihnaaya watacaala sareeya sadaka caza wajalla alla magaciisa markii la sheego in lagu daro ammaantaasi caza qaalibhaaya wajalla weynaayo iwa shibuhu wixii kaas oo kale shibuho waa ku daraya kama tagaayo kama kama tagaayo yaysan ku yaalin asalkaasi ziyaadadaasi asalka yaysan ku yaalin asaga waa ku daraa waaye wakada sidaasi oo kale ataradi ku raali naqasho kama tagaayo waaye iwataraxumi u naxariistaan kama tagaayo cala asaxaabati asxaabada dusheeda lagu raali noqdo iyo walculamaa culimada dushoodii lagu raali noqdo loo naxariiso dalbo iyo wasaa'il akhyaari akhyaarta antoodii kale dadka fiifiican da isku daray taradi iyo taraxum alasaxaaba walculamaa wasaa'iri alakyaari dhan in yidhaahdo saxaabada radia allahu canhum ayaa la siinayaa wixii kasoo horeyn raximah llahu tacaala ayaa la siinayaa culamada qaar ay qabaan laakin qowluljumhuur ma aha alimaam nawowi adkaaru nawowi wuu ku sheegayaa inuu qowluljumhuur uu tahay radia allahu iyo raximahu llahu saxaabada iyo keyrkood in la kala siiyo daliil ma laha u dhaha lakin culimada qaarkood waa isticmaalayaan ataradi lisaxaaba wataraxum liayrihim lakin masale daliille ma aha taas masale daliille ma aha alimaam nawowi waa ka hadlaa masaladaasi ayib idan taasi oo kale قال المصنف شرح في ربا قال المصنف في شأن مسلم وغيره ولا يستعمل عز وجل إي ونحوه وحي لم يتبعها في النبي صلى الله عليه وسلم لما استعمال يوم النبي ما قلت مركي لشيء عز وجل لما رأى النبي عز وجل النبي لما رأى وإن كان عزيزا جليلا هب هذا من عزيز أه. جليل أه. هب هذا لما رأى ولا الصلاة والسلام في الصحابة لهم استعماله استقلالا قارها كليقول ويجوز طبعا لكن هذه الراعينا نبي وبنانت هاي وإذا جاءت الرواية الرواية هذه اعتماده وإذا جاءت هذه اعتماده الرواية الرواية بشيء شيء اعتماده شيء منه مما ذكر كلا صوشة كاملة كانت العناية كدلالة أو به شيء أسلوب الدلالة أشد ندرن هنا رواية ساس اعتماده أخو قرآن أخو درتي إلا قصي درو ee waa sii daran tahay tii marba aan ku jirinba haddii ha lagu daro la yidhaahdo tii aan ku jiray markii hore ee tii markii hore ku jirtay baban oo lawa wayukrahu waxaa la la nacayaa aligtisaaru gaabsasho calaa salaati keligeed lagu gaabsado aw itasliimi keligeed lagu gaabsado waa makruuh maxaa yeelay ilaahay ee waa jamciyey salluu calayhi wasallimuu tasliima culamada qaar waa banayna laakiin hee makruuh والرمز إشارة يا لكهنا ويكره الرمز وي. إشارة يا لكهنا يا لكهنا يا لنا على لكراهية سنة إليهما لبدا سل إشارة لبدا الصلاة ديو التسليم وي. في الكتابة قرال كده عديسي إن لغو إشارة أو علامة ديو أيا لنا عياوة فحسي هذا كتما دان هذا كرة زمران من جهة الكفار من جهة الغرب كفار هذا كتما دان كتما دان ka timaada layihahda maxaa dhahay shaygani waa cibaado cibaadada ishaara ma ku filanaysaa ma ku filan tahay saliid keligeed ya waan dukaday ma ku filan tahay ya gacantaasaa dhahday waan dukaday saas maxay ka dhigan tahay salaadaa dukaday ka dhigan tahay ma ku filan tahay ma jirto waay af in af afgarasho gaara la sameeyo saas saas saas qofku yihahdo salaadiis waa dukaday waa ansaxday waa duk isaga ma dukinin ogow meel waa noqor salaad maxaa ku qoran assalaa soo maha magaceed meesha loo qortay haddii qofku maga magaceed meesha ku qortay ama magaceed assalaad u dhahay waa dukaday hadii la yihahdo ka horan ma kuli tahay maya shee waxaan waa cibaado cibaado waxay u baahan tahay niya iyo ku dhawaaqa dikri waay saar keliis meel ku qoran dikri ma noqonaya nabiga lagu saliyay ma noqonaya ama salcama sallallahu alayhi wa alihi wasallam isku dardaray salcama ama saad ramsigaas wuxuu ka dhigan yahay ku tarjumaya ee salligii oo dhan intaasa ku jira waa intaani saamaqasaas cibaado ay waxa bal yabtu waa qoraya humaa labadaasi waa qoraya bikamaalihimaa ayadoo dhamaystiran oo dhammaantood u qoraya kama tagaayo waayo dhammaantooda salligii guud ayuu qoraya waayo bal sala allahu calayhi wacalaa aalihi hadda waa ku daraya soo maha hadda gorsku soo sheegnay imaam sanaani raxmatullahi alayhi salatu wasalam si fiican u radinaya in aali wacalaa aalihi laga tago salligii nabi sal ly slam waayahay alraabica allah subhana